wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan la qaadatay ururada dhakhaatiirta jubbaland iyadoo shirka ay goobjoog ka hayeen taliyaha ciidamada suluubta iyo howlwadeenada wasaaradda cadaaladda jubbaland kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii looga wada shaqayn lahaa caafimaadka maxaabiista ururada dhakhaatiirta jubbaland ayaa madasha kusoo bandhigay qorshayaasha ee looga shaqayn lahaa caafimaadka maxaabiista iyo adeegidooda agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda marshaale maxamed daawuud ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka xarunta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland booqasho ku yimid ururka dhakhaatiirta jubbaland oo ah urur si isilqaana ugu shaqeeya horumarinta arrimaha caafimaadka ee deegaanada jubbaland waxayna kulan ay la qaateen agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda jubbaland mudane cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni iyo taliyaha ciidanka asluubta ee degmada kismaayo kulanka intuu socdayna waxaa looga hadlay sidii lagu xoojin lahaa wada shaqayn dhex marta ururka dhakhaatiirta jubbaland iyo wasaaradda cadaaladda ururka dhakhaatiirta ayaa soo bandhigay fursado ay u hayaan wasaaradda cadaaladda marka laga hadlayo inay ka taageeraan dhanka daawooyinka gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo ay ku xiran yihiin dad u baahan in dhanka caafimaadka ama daawooyinka laga taageero waxayna sheegeen in fursadaas ay maanta ugu yimaadeen wasaaradda cadaaladda si ay ula wadaagaan islamarkaana haddii wasaaradda ay la qaadatana ay hadda kadib ay diyaar leeyihiin sidii ay u xoojin lahaayeen wada shaqayn dhex marta ayaga iyo wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo kulanka si rasmi u soo xiray ayaa u mahadceliyey ururka dhakhaatiirta jubbaland fursadaha ay soo bandhigeenna wuxuu sheegay agaasimaha inay tahay mid muhiim ah loona baahnaa xilligeena kusoo aaday wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in si wada jir ah loo wada shaqeeyo wuxuuna ku ammaanay dadaalka joogtada ah muhiimka ay deegaanada jubbaland dhanka caafimaadka marka laga hadlayo horumarinta ay kaga wadaan wuxuuna sheegay wasaarad ahaan inay diyaar u lihiin inay si toosa ah haddii kadib ay ula shaqeeyaan iyadoo muhiim ay tahay mar walba wada shaqayn dhex marta oo ururka dhakhaatiirta iyo iyo iyo iyo wasaaradda cadaaladda maadaama wasaaradda cadaaladdu ay gacanta ku hayso xabsi xabsiga dhexe magaalada kismaayo iyadoo hadda la rabo xataa in loo sii jiro xabsi weyn oo magaalada kismaayo wasaaraddu ka hirgelisay taasoo keenayso in mar walbo yani baahi loo qabo dhanka daawada marka laga hadlayo dadka xabsiga ku xiran marka si guud wuxuu kusoo dhammaaday kulanka si miradhalah waxaana laisku raacay in wada shaqayn toos ah oo joogto ah haddii kadib dhex marta ururka dhakhaatiirta iyo wasaaradda cadaaladda labada dhinacna waxay bogaadiyeen dadaalada labada dhinac ay wada sameeyeen